dhacdadan naxdinta leh ayaa maalintii shalay waxa ay ka dhacday xeebta geelaqee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho iyadoona ay baddu qaaday wiil dhalinyaro oo ka mid ahaa koox dhalinyaro ah oo u soo dabaaltagtay xeebta geelaqee degmada xamarweyne wiilkan ay baddu qaaday ayaa waxaa da'diisa lagu sheegay toban iyo toddoba jir hooyada dhashe wiilkan ay baddu qaaday iyo qaar ka mid a qoyskooda oo baadigoob ugu jira helitaanka wiilkooda ayaa waxa ay warbaahintu la wadaageen in wiilkooda maalintii shalay ay qaaday badda waxaana hooyada dhashay wiilkan oo laga dareemayo murugo xooggan ay warbaahintu uga warantay sida loo waayay wiilkeeda iyadoona ka codsatay dadka soomaaliyeed ee deggan deegaanada xeebta inay ku soo wargeliyaan haddii ay helaan meydka wiilkeeda waxayna hooyadan sheegtay inay murugo xooggana ku abuurtay inaysan ilaa iyo hadda wiilkeeda raq iyo ruuxo toona ku haynin
meel alaalmaaho jooga inaan ujeedaa heebtiisa oonugu soo baafisiin taagta jumcada ee tahay iga qaaday ilaa iyo haddan waan la'ahay nololii geeri markay qaadaysan wiila oo la jiray waa soo qaw weynay dheheen nolol haddaan ku helo alxamdulilah haddaan geeri ku helna alxamdulilah waa walaalahey waxaan baanahay inaa wiilkaasaytay oo oon dhalay inaa deg deg oo igu soo caabisiino oo garab igu siisay habar yaraa u ahay walaasheed inay waalato wax yaray sikin ku tahay wiilku saakay badda u soo baxay ilaa haddana gacantaago dhiibto wax badbaado siiya waa la waayey marka waxaa jeclaa meel allaa meesha noo shiimiig iyo magaalo inaa ii soo sheegtiin meel allaa meeshuu ku sugan yahay xeebab kasta intaasaa kheyr niiga barinaa walaalahey hooyadiis waa urooraay alxamdulilaah ilaahay wuxuu keenaa luu mahadinaa ilaahay heebtiisa nolol ama geeri waxlo inuu ilaahay noogu sahlo ma ahan markii ugu horraysay oo dhallinyaro u soo dabaaltagtay ay baddu qaaddo balse deegaan xibeedka soomaaliya ayaa sidaan oo kale waxaa marar kala duwan ay baddu u qaaday dhallinyaro u dabaaltegay